ciidamada booliska magaalada beledweyne ayaa gacanta kusoo dhigay maandooriyaha qamriga oo la sheegay in loo waday magaalada muqdisho taliyaha saldhigga booliska magaalada beledweyne laba xidigle maxamed maxamuud rooble ayaa sheegay in howlgal ay sameeyeen ay soo qabteen qamrigan ayna sii wada doonaan waxaan kasoo qabanay baabuur xamar aado igoo saaran ee ubaxaya kontarool bar booliiska lagu soo qabtay kadibna saldhigga booliiskan keena uu dejinay macagaarigiina waa xiran yahay ninkii wadayna waa xiran yahay meesha loo wadana waxay ahayd xamar oo la rabay in la geeyo horseed waa kontaro korseed waa sideed kartoon iyo shan dhalo oo kor ka saarneed lagu soo qoriyey xaaqin markaa baarka laga sameeya lagu soo qoriyo lagu raray xaaqin ahaana baabuurka loo saaray baaritaankiana ku helin wadayii darawalkii iyo ninkii milkiilaha baawasha ahay oo wato baabuurka soo saartay ayaan labadoodiiba haynaa tallabadan ayaa noqonaysa mid looga hortagayo maandooriyaasha kala duwan waxaana taliyaha uu sheegay in ay sidoo kale gacanta kusoo dhigayaan dadka magaalada soo geliya maandooriyaasha kuwa gada iyo dadka isticmaala dhanka etoobiya uu ka yimiday dalab kale uu ku yimiday marka dadkii kaleeto dalabka kaleeto dalbadahan haddana sii joognaa waxaan dadkaa raad farmasiga kasii qaadanaynaa baabuurkan meel dhaxal loogu keenay waxaa lagu soo rodeeyey saddex boqol oo xaaqimada dhulka lagu xaaqo baarka laga sameeyo ideeda maana xamar u socday baabuur xamara baabuurtaan oo artoobyada oo xamar u baxo u saarnaay xamaraan loo wada